waxaa ku geeriyooday dalka britain allaha u naxariistay cabdulqaadir cali boolaay oo ka mid ahaa horseedkii ururkii gobonimo doonka ee israel cabdulqaadir cali boolaay ayaa ahaa saxafi kasoo shaqeeyay dalka islamarkaana la soo shaqeeyey dhowr wargeys oo qaarkoodii kasoo bixi jireen dalka xilligii xornimo doonka iyo kadib xilligaas oo uu faafin jiray wararka ururka dhexdiisa ah sahre cabdi axmed ayaa taariikhda cabdulqaadir cali boolaay waxay ka wareysatay ambasador cabdiraxmaan sheekh ciise oo ah safiirka soomaaliya ee dalka talyaaniga ambasador bal ugu horreyntii waxaad iiga warantaa qofka uu ahaa halgamaa cabdulqaadir cali boolaay
marka hore iraahdo inaa ilaahi wa inaa raajicuun kulligeena sabar iyo imaan allah naga siiyo gaar ahaan reerka uu ka baxay cabdulqaadir cali boolaay haddii la sifeeyo waxaa ugu horeysa in loo arko inuu ahaa nin patriotic ah nin wadani ah yani wuxuu soo qabtay iyo wuxuu u taagnaana ee halkaasi ay ku toosan tahay ku abaaran tahay cabdulqaadir cali boolaay dhalinyartii runta halgankii ka qayb galay gobonimo doonka israel oo dhinaca dhalinyarnimada uga qayb galay uu ahaa wuxuuna qaabilsanaa amuuraha dhalinyarada iyo abaabulkooda marka dambena wuxuu ahaa xagga shaqaalaha ayuu ahaa nin trade unionka ay soomaalida markaas lahaayeen in the fifties oo madax ka ahaa howlo badanuu soo qabtay kadib xorriyadda markii la qaatay haba uga badnaato oo dhinaca oo xirfad ahaanna ugu dhuunduleelaa oo xagga maxaa ladaa warfaafinta ah wasaaradda warfaafinta uu shaqayn jiray wuxuuna ahaa madaxa sona soo saaridda xidigta oktoobar iyo howlo badan oo xaggaas warfaafinta ku saabsan sidaa hore kugu tilmaamay aabbuu ahaa wuxuu ka tegey ilaa lix iyo toban caruur meelo kala duwan dalka dibadihiisii kala jooga yurub iyo maxaadaa australia intaasba leh marka nin hadda soomaalidana aad ugu ugu dheer oo runta yani ka soo jeeday intii hartay gobonimo doonka iyo taariikhdeeda laga xigin jiray ayuu ahaa bugaag badan ayuu qoray dabcan wax badan u soo joogay dhalinyaradii ka hoos shaqeysa ururka israel ka mid ahaa oo dambo gadaal uga biirtay marka waxyaabaha taariikhdiisa rasmiyan lagu yaqaano maxaa ka mid ahaa inuu suxufi ahaa iyo inuu ururkaasi ka mid ahaa kasukow
wuxuu ka shaqeyn jiray belediyada brezempio munishipio belediyada muqdisho uu ka shaqeyn jiray dowladda hoose dowladda hoose xilal badan ka qabtay oo guddoomiye ku-xigeen ahaa la taliya ka ahaa waxyaabaha arrimaha bulshada madax u ahaan jiray xagga ku-xigeenka duqa magaalada markuu ahaa arrimaha bulshada dhinaceedii ayuu ahaa marka mar kasto nin bulshada dhex jooga amuuraha bulshadana uga dhuuduleela xil weynna iyo kaalin weynna ka ciyaari jiray ayuu ahaa nin taariikhda hadda saad adigaba hore u tilmaantay laga xigan jiray siiba taariikhda gobonimo doonka laga xigan jiray bashon weynna u haayay iyo dadiilo weyn mar kastana marka events jiraan dadweynaha la qaybsan jiray una fasiri jiray dhacdooyinka kala duwan halgankii gobonimo doonka yani waxyaabaha aad loo caanka ugu ahaa lagu yaqiin ayuu ahaa wuxuuna marka dhaxalka uu ka tegeyna waxay ku toosan tahay arrintaas isaga ah saan hore kugu sheegayba halgaminimada ayaa mid waxyaabaha ku sifooba oo dadkao dhanna yani u aqoonsanaayeen ayuu ahaa kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan sheekh ciise safiirka soomaaliya ee dalka talyaaniga oo khadka taleefonka ugu waramayey sahre cabdi axmed